أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiinimo xog dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha kufaarta ee martadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ay shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee wilaayadda shabeellada hoose jabhadda axmaarada ee faano ayaa shaaca ka qaada in askar badanna kuwa maamulka abiy axmed ku dileen duleedka magaalada adisabab ee caasimadda dalka etoobiya maamul goboleedka gaalaraac ee puntland ayaa sheegay in markabka hubka sida ay gacanta ay ku dhigeen aysan lahayn dowladda turkiga wilaayada jubbada dhexe ayaa soo bandhigay askar taa'ibiyiina kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta ardayda macadka alixsaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن waa habeenimo axada labada bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan xog dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha kufaarta ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose waxaa xoga dheeraada laga helayaa weerarkii cagmarinta ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgoye kaasoo lagu xasmiyey xeriyihii kufaarta uganda iyo kuwa maleeshiyaadka radada dhimashada cadowgu waa toban iyo toddoba askari oo iskugu jirta salbiyiinta uganda iyo maleeshiyaadka radada halka dhaawaca nuugaariyo koob iyo toban iskugu jira salbiyiinta uganda iyo maleeshiyaadka radada sidoo kale waxaa jira askar ugandes iyo kuwa murtadiin ah oo intuu dagaalka socday isku riday webiga kuwaasoo ilaa iyo hadda aan lagu haynin nolol iyo geeri dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen kolonyo iskugu jirta kufaar iyo murtadiin oo ku sugnaa duleedka degmada afgooye bakhtigu waa siddeed iskugu jira yugandes iyo murtadiin oo qaar ka mid a goobta ay kaga carareen meydkooda dhaawacuna waa toddoba kale oo iskugu jira yugandes iyo murtadiin jabhadda axmaar ee faano ayaa shaaca ka qaaday in askar badan oo kuwa maamulka abiy axmed ay ku dileen duleedka magaalada adisabab ee caasimadda dalka etoobiya walaalkan caliyar ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa mar kale shaaciyey inay guul weyn ka soo hooyeen dagaalo culusoo ka dhacay deegaan lagu magacaabo minjar oo qiyaastii lixdan kilomitir u jirta caasimadda etoobiya iyo adis ababa yohanes negasuu oo ka mid ah afhayeenada maleeshiyaadka faano ayaa u sheegay warbaahinta ankormedia in guuto ka tirsan jabhadda oo magaceeda la dhaho asaamey new siig ay dhegta dhiigga u dartay ugu yaraan soddon iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda etoobiya afhayeenka waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in nolosha ay ku qabteen saddex iyo toban askari oo kale inkastoo tirada dhaawacyadu uusan shaacin kooxda fano waxa ay sidoo kale sheegtay in gebi ahaanba ay cagta mariyeen guuto dhan oo ka tirsan ciidanka dowladda etoobiya oo ku sugnayd deegaankaasi waxaana ankor media ay baahisay muuqaal cusub oo muujinaya ciidamada faano oo nolosha ku qabtay askar maxaabiis ah iyo saanad ciidan sidoo kale jabhadda faano waxa ay shaacisay in ciidanka dowladda ay ku jebiyeen dagaallo ka dhacay waqooyiga deegaanka takaas oo u dhexeeya deegaanka laasta iyo koonfurta magaalada gonder waxaana lasoo werinayaa in halkaas lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidanka nasaarada etoobiya maamulka adis ababa kama uusan hadlin sheegashooyinka faano waxaana dhacdooyinkani ku soo aadayaan xilli dagaalada u qaraar ay ka socdaan gobolka amxaarada iyo weliba deegaano ka tirsan gobolka oromada kuwaas oo jabhadda faano bishan gudaheeda oo keliya ay ku laysay boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka xabashada etoobiya maamul goboleedka ashaadaladarirka ee puntland ayaa sheegay in markabka hubka sida ay gacanta ay ku dhigeen aysan lahayn dowladda turkiga xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya murtad maxamuud caydi dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka ridada ee puntland ayaa ka hadlay markabkii ay dhowaan qabteen isagoo si adag oola hadlay kooxda ridada soomaaliya murtadkan ayaa sheegay in markabkaasi aysan lahayn dowladda turkiga wuxuuna sheegay in si dhuumasho ah uu ku soo galay deegaanada dhaca xeebta uu ka arrimiyo maamulkooda wuxuu intaasi ku daray in uu dansaday qalabkii isgaarsiinta islamarkaana uu muddo laba maalina taagnaa xeebta bareedo ayna ka soo qabteen markii dambe isaga oo ka jawaabaya eedeynta ooga timid kooxda ridada ayuu sheegay murtad maxamuud caydi dirir in deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland ay iyaga mas-uul ka yihiin ayna u daba fadhiisanaynin kooxda ridada soomaaliya isaga oo ku diganaya nidaamka ridada ee fadhigiisu yahay muqdisho ayuuna sheegay inaysan jirin meel ay ka taliso xukuumadda xasan gurguurte hanjabaadii ooga timidna aysan dhaqangelaynin markabka iyo diyaaraddu marka wax la saaro hadday dad sidaan iyo hadday badeecad sidaanba iyagoo wara waxa ay sidaan meelay ku qoran yihiin sidaan waraaqa ay ku qoran yihiin sidaan horta dekadda ama eerboodka ay joogaan kama baxaan markab shanta maalmood laga aamusnaa ee cidi sheegan weyday ee xeebta bareeda saddex kiilo saddex mayl u soo gaadhay biyaha ee saddex labada maalmood taagnaa oo aan la garanayn inuu hub dejiyey oo laasqoray xeebteeda afar saacadood taagnaa oo raadaalka soo dansaday oo markuu biyahana soo galay aan odhanin cilladba ay haysatay waa waray aan odhanin yaa iisoo gurmadaay oo sababtu meesha u taagnaa aan sheegin waxaan maqlaynay waxaa la yidhi warqaddii ugu horreysay markay soo baxay dowladda federaalka ka timi badeecad iyo hub buu wada sidaa war ma badeecad iyo hub ganacsatee lahay waa la ysku raraa war dowladda turkigu hadday hub raranayso waxay leedahay maraakiib muxuu ahaayey uu ku buufsan yahay midab u gaaroo milatarigoodu leeyihiin way hubka ku rartaan ciidan ilaaliyay leedahay war markab dushiisu iyo hoostiisu ma buuxdo oo muxuu ahaaye laba mayl xeebta usoo jirsaday oo afar maalmood taagsan oo communicationkii iyo muxuu ahaaye transmitterkiisii dansaday hadday dowladu leedahay sharci dowladeed buu ku socon lahaa waraaquu sidan lahaa biyaha caalamiga labaiyo toban tu alif notical miles marka uu ka soo gudbayo wuxuu odhan lahaa biyihiinaan soo gelayaa buntlaaney wuxuu odhan lahaa dhibaatadaasi ay haysatay caawimaan u baahanahay aadan yabaal iyo ceelasha biyaha baa sharcigii dowladdu ka fuli waayay dowladda federaalkee ma bareedu ka fulaya hadalkan ka soo yeeray maamulka puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkii labaad maamulka saciid deni uu gacanta ku haya markab siday hub oo laga qabtay xeebaha bariga soomaaliya kaasoo waday hub iyo gaadiid gaashaaman kooxda riddadana ay sheegtay in hubkaasi loo waday xerada turkisom wilaayada jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan cismaan axmed dhuubow kala firxadka iyo baahida haysata askarta maamulka riddada ee axmed madoobe ayaa muddooyinkan laga dareemayaa magaalada kismaayo iyo deegaanada kale uu ka taliyo maamulkaasi tan iyo markii uu khilaaf soo kala dhex galay maamulada riddada ee kismaayo iyo muqdisho waxa arrinkaasi ay saameyn dhinaca dhaqaalaha ku yeelatay maamulka uu hogaamiyo murtad axmed madoobe kaas oo dadka xogogaalkuhu ay sheegayaan in xaalad cakiran oo dhinaca dhaqaalaha uu wajahayay bilihii lasoo dhaafay kadib markii meelo badan oo uu maamulkaasi dhaqaale ka heli jiray uu ka soo xiray murtad xasan gurguurte dhinaca kale askarta maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa bilihii lasoo dhaafay kala firxanayay iyagoo qaarkood ay u goosteen meelihii ay markii horeba ciidanka ka soo raaceen halka kuwa kalena ay isku soo dhiibayaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee labada jubbe maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dhowaan soo dhoweeyey toobadkeenayaal ka yimid magaalada kismaayo muscab xasan cali iyo siyaad yuusuf guhaad waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada kismaayo waxayna si gaar ah uga shaqaynayeen ilaalada madaxtooyada iyo ciidamo gaar ah oo ka tirsan maamulka riddada ee isku magacaabay jubbaland iyagoo toobadkeen ah ayay u warrameen labadaani askari warbaahinta islaamiga ah ee alandalus muscab xasan cali weye waxaan ka imaada degmada magaalada kismaayo askariyaan ka ahaatee askariga oo jubbaland u shaqey waxaan ku biiray laba kun labaatan iyo afarta bishi lixaad odmaynayadoo cadnii qabsamaano badantii iskaga beer dee waxaana dad gurmud ahaan loo diyaariyey oo meelaha markaa dagaalka dhacan loo qaaday camal daba dhibaatooyin badan waa iska jiraan adoo qof walba sunnahaday kaa muuqato luu yidhaahdo shabaab waa tahay foostaada kaa weyn lagu riixo cabsi waxay cabsi dareemi karaan qofka marka meel loo qaada ama meel weerar ku dhaca marka marka maxaa sadhigaysee marka laidin diyaariyey intee idin geenaa sadhigayseen taraadee waa urur madaxtooyada waa la yidhaha urur
waa ku ahaa yaxbulala
siyaad yuusuf guhaad baa la yidhaahne waxaan ka imaaday kismaayo ciidanka madaxtooyada ayaan ka tirsanaa ee jubbaland haddana maxaan joogaa jilib oo lagu soo dhawey waxaan u hayay gurmud qaran baa gurmud baan ahaa markii alla markii xabad meel ay ka dhacdo maartay waa la ii qaaday shaqalaan baa ii geysay uun meesha ka jirtay kismaayo ka jirteen baa ii geysay inaan galo inaan galo fikirkaymeen marka hore inaan shaqaysto oo maartay dunida ka shaqaysto oo shacabnimaan ku shaqaystaan rabay laakiin si shaqaan waayey waxaan u joodin lahaa hadday talada yeelayaan nolosha cariiriga inay kasoo tagaan oo maartay nolosha quman ee maartay islaamka ay kusoo biiraan yaan ugu yaan u joodin lahaa maamulka gaala raaca ee ka taliya magaalada kismaayo islamarkaana magantu ah siliibiyiinta kenya ayaa waxaa inta badan askarta ka soo goosata ee soo gaara maamulada wilaayaadka islaamiga waxa ay ka sheekeeyaan dhibaatooyinka ay ku qabaan ka mid ahaanshiyaha maamulkaasi oo lagu eedeeyo caburin dadka ku hoos nool iyo weliba askarta ka tirsan maamulkaasi ardayda macadka lixsan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan munaasabadanna waxayd mid bandhig cilmiyeed ay ku sameynayeen ardayda rawdada al lixsan ayaa waxay ka dhacday xarunta rawdada deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday maktabka dacwadda wilaayada hiiraan kuwaasoo safar shaqo ku tegay deegaanka show waxaana munaasabadda sidoo kale ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan ardayda rawdada lixsan ee deegaanka show ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho mid ka mid a culimmada deegaanka show oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey waalidiinta iyo macallimiinta rawdada in ahmiyad gaar ay siiyaan tarbiyada iyo waxbarashada ubadka diintu in carruurta lagu tarbiyeeyo shareecadii la baro waa wax ilaahayna faray subxaana wa tacaala waa wax hadda meesha aan u fadhinno waa wax hadda maanta aan halkan iskugu nimid nimca ilaahay na siiyey nimcooyinka ugu waaweyne ka mid tahay ayadoo carruurtii diinta la baraayo lagu tarbiyeynayo waa wixii dardaarankii oo nebiga sal ly slam uu nar dardaarmay nebiga sal ly slam xadiid saxiixa wuxuu ku leeyahay carruurta bara salaada bara oo amra toddoba sano markay gaarhaan carruurta waxaad fartaan salaada iyay toban sano gaaraanne nebigu wuxuu leeyahy sal ly slam ku garaaca jiifkana ku kala geeya waa tarbiyo carruurta lagu tarbiyeynayo diinta iyo shareecada waa rawdada al lixsaan ayaa ka mid ah goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda wilaayada hiiraan iyadoona maktabka ahmiyad gaar ah uu siinayo sare u qaadida tayeynta waxbarashada ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo ad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andulus waanaga inta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu